geersile ayaa wuxuu lahaan jiray dubeyo dolaal waxaan anigii cabdiraxmaan dubeyo dolaal baan naho waxaan nahay duqay weeye magaalo oo dalkooda ilaashaa waa laba istoortay duqay weye magaalo dalkooda ilaashay midba duubka wanaagga dushaasuu ku sitaayo iyagaaba istoortay annagaa isdooranay runtan qirayaa haddii gudoomiye cabdiraxmaan gudoonkii golaha wakiilada iyo guud ahaan golaha wakiiladu mintidnimadii iyo dadaalkii aanay muujin oo cabdiraxmaan gudoomiye cabdiraxmaan hormood ka ahaa isbedelka dalka ka dhacay kamu dhaceen isbedelka dalka ka dhacay wallahi inaanu ka dhaceen haddiian gudoomiye cabdiraxmaan iyo hogaankii baarlamaanka iyo guud ahaan golaha wakiiladu aanay u gelin halgankii adkaa ee ay dhallinyartu ku nafta weyday ee golahooda maalintii sidaa loogu xidhay qufulka cabdiraxmaan uu diyaar u noqday in xabadu isku dhigo leeyahay gudoomiye cabdiraxmaan oo gudoomiyihii baarlamaanka ah waa shaksi la tijaabiyey oo maanta aan dadka loo sharxayn waa kuma cabdiraxmaan cifro loo sheegi maayo dadka waa runtii soo dhaweyn